Georgia. The preceding program was paid for by the program's producers. Opinions expressed do not necessarily reflect those of the management, staff, or ownership of WATB.
This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Chip.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo weliba qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad sida tooska uga dhegeysanaysaan sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa ugu jiraa hawada mawjad fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafee comna barnaamijkeena haatan uu si toosa uga socdaa sidoo kale ayaa barnaamijkeena waxa aad si toosa uga dhegeysan kartaan teleefanadiina idinkoo wacaya teleefon nambarkiisa uu yahay todobo hal labo afar saddex labo shan todobo lix shan haddaan mar kale telefoonka idinku celiyo waa todobo hal labo afar saddex labo shan todobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaynu idiin leenahay sida caadada noo ahayd maalin kasta oo axada barnaamijkeena waxaanu ku furanaa kulan wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa ku soo diyaariya magaalada muqdisho wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaana islamarkaa ku qaabaya magaaladan atlaanta yuusuf sheekh cadow iyadoo ismaandhaaf dhanka maamulada ah uu ka jiro magaalada baydhabo ayaa haddana waxaa socda dadaallo labada dhinacba ay ku doonayaan sidii midba ka kale uga adkaan lahaa haddaba siyaasiyiinta ku sugan gobolka baay magaalo madaxdiisa baydhabo ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa in dhowaalaba tartan dheer ugu jiray sidii ay u kala hanan lahaayeen bulshada haddaba kulan ballaaran oo maamulka lixda gobol uu ku qabtay magaalada ayaa waxay kaga hadleen arrimo badan oo khuseeya waxa mustaqbalka uu noqon doono xaalka gobollada lixda ah ee koonfur galbeed
kulankani maanta ka dhacay xarunta a d c ee magaalada baydhabo waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya midoobe nuuno maxamed xubno ka mid ah siyaasiyiinta maamulka lixda gobol iyo bulshada qaar ka mid ah gobolka baay gaar ahaana magaalada baydhabo iyadoo kulankana ujeedadiisa ay ahayd soo bandhigista waxyaabihii u qabsoomay maamulka lixda gobol taniyo intii hogaanka ay doorteen iyo weliba qorshaha siyaasadeed ay ka damacsan yihiin maamulka madaxweynaha maamulka lixda gobol midoobe nuno maxamed oo kulanka hadalka jeediya ayaa waxa uu sheegay in maamulka lixda gobol marna aan laga tanaasuli doonin islamarkaana ka codsaday beesha caalamka inay soo taageeraan maamulka lixda oo uu sheegay inay ku midaysan yihiin dadka dega koonfur galbeed ee soomaaliya sida uu hadalka u dhigay fuusi cabdinuur oo ah afhayeenka maamulka lixda ayaa waxa uu tilmaamay in bulshada looga baahan yahay inay taageeraan maamulka lixda islamarkaasina ay sii wadayaan dadaalada wax lagu qabanayo bulshada degta koonfur galbeed ee soomaaliya
gobolladan koonfur galbeed soomaaliya in codkaas usahajeediyi inkastan la qaadin inti kale
si kastaba ha ahaatee iyadoo maamulka lixda gobol ay ku adkaysanayaan jiritaanka iyo sii wadida hogaankooda siyaasadeed ayaa waxaa dhinaca kala jira maamul saddex oo dowladda soomaaliya ay doonayso dhowaan inay ka hirgeliso gobollada baay bukool iyo shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya walow dowladda hore ay u sheegtay inay ka soo horjeedo maamulka lixda muxudiin xus kulankani maanta ka dhacay xarun
sebteembar maanta waa sideed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa stuudiyaha wadajir radio ee magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi madaxweyne xasan sheekh oo muqdisho ku soo laabtay iyo weliba shirka ka socda magaalada baydhabo ee maamulka loogu samaynayo saddexda gobol oo dowladda weydiistay dhaqaalihii loogu talagalay shirka in ay soo shubaan madaxweyne madoobe nuuno oo la hadlay taageerayaashiisa isagoo ku sugan magaalada baydhabo caasimada gobolka baay howlo wadooyinka lagu dhisayo oo baydhaba laga bilaabay xiisada ka taagan magaalada gaalkacyo iyo maamulka galmudug oo sheegay in ay fasaxeen shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaaladaas shir maamul loogu samaynayo gobollada dhexe oo lagu wado inuu ka furmo cadaado qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay degmada buulaxaawo ee gobolka gadob shirar isdiidan oo ka kala socda magaalooyinka kismaayo iyo lagu abaabulayo magaalooyinka kismaayo iyo garbahaarey maxaa hortaagan in uu furmo shirkii garbahaarey iyo weliba laba ruux oo ku dhimata u dhintay oon iyo macluul deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedi sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta magaalada muqdisho dib ugu laabtay madaxweyne xasan sheekh kaasi oo magaalada new york ee dalkan maraykanka kaga qayb galay kulamo ballaaran oo halkaasi uga socday madaxda caalamka haddaba qodob ku saabsan arrinkaasi ayaa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed kaafi
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kasoo qayb galay shirkii qaramada midoobey ee ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa dib ugu soo laabtay maanta magaalada muqdisho iyadoo madaxweynuhu oo ka warramay shirkaasi wixii ugu soo qabsoomay dowladda federaalka warkan waxaa inoo faahfaahinaya axmed cabdi cali madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay ka soo laabteen shirkii lixdan sagaalaad ee golaha guud ee qaramada midoobey kaasoo ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho kusoo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay safarkii uu ku tagay dalka maraykanka
waxaan kasoo qayb galnay shirkii guud ee golaha guud ee qaramada midoobay magaalada new york oo sanadkiiba mar bisha sebtembar la qabto guud ahaan shirku dee sanadkan amuuro cusub oo ay ka mid tahay argagixisada iyo caalamku waxay kusoo kordhisay iyo dhibaatooyinkeeda ayaa aad iyo aad looga hadlaayay arrimaha kalaamadka laga hadlay shir aad iyo aad muhiim oo runtii madaxda adduunyada o dhan isugu timid oo ahaa dee caalamku isla jiro hal meel wada jooga inay soomaaliya fursad u heshay in ay briefgarayso soomaaliya meesha ka timiday meesha hadda joogto iyo meesha u socota saddexda inaan adduunyada la wadaagno oo ayado sidaa u dhan adduunyadoo dhan oon qofa ka maqnayn runtii waxay ahayday fursad aad iyo aad u weynay ahayday oo soomaaliya heshay dhanka kale madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay taageeraan dowladda oo ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda soomaaliya dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha iska daayaano ha iska iloobaano waxyaalaha yaryarkaa oo maxaan ku leeyahay maarayacniga waxa weyn ha la eego dowladnimada ha la eego yacni deganaanshiyaha dalka ha la eego haybadda iyo sharafta ummaddana ay leedahay ha la eego waxyaabaha yaryar ee muxuu ahay jallaafooyinka ummadda loo dhigaayan waa ka gudubna waana ka gudbaynaa ilaaha idinkiis dalka soomaaliya hore u socdaa muhimmad aan ahayn dowlad in la dhiso iyo dalka amniga in lagu soo celiyo ma jirto taasina waxay ku imaan kartaa dagaalka dadka soomaaliyeed oo dhan deganaanshiyo siyaasadeed oo dalka ka jiro ay ku imaan kartaa xooga inaan saarno maanta midana laga rabo oo soomaaliya oo dhan dadka soomaaliya ay naga eegayaan oo nagu fiirsanayaan nagu eegayo waa middaa waa mahadsan tahay axmed codka madaxweynaha warbixintii axmed ayaa u dambeeyey gudiyada farsamada ee maamul u samaynta gobolada baayo bakool iyo shabeellaha hoose oo baydhabo ku sugan ayaa maanta waxay kulan la yeesheen wasiirada sidoo kale ka tirsan xukuumadda oo iyana ku sugan gobolkaasi baay haddaba wixii ay ka wada hadleen waryahayaga axmed saadiq oo baydhabo inooga soo waramo ayaa goordhow iiga warramay aad baad mahadsantahay maxamed kaas maanta waxaa kulan uu ka socdaa hoolka howlaha guud ee magaalada baydhabo oo ay kulmayaan qaar ka mid a golaha xukuumadda ee ku sugan magaalada baydhabo iyo sidoo kale guddigii farsamada oo uu horkacayay guddoomiyaha guddigaasi iyadoona kulankaasi ay looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha maamul sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya kulanka waxa uu yahay sida caadada ahayba sidii loo dardargelin lahaa maadaama magaalada baydhabo ay ka socdaan laba shir oo kulamana ay yeelanayaan maamulka lixda gobol kulankan saddexda gobolna uu ka socdo baydhabo inta badi kulanku waxa uu ku salaysnaa sidii loo soo gabagabayn lahaa dowladda federaalk soomaaliyana waxaa loogu baaqay in si dhaqsah ay usoo fasaxdo dhaqaalihii lagu dhisi lahaa maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya iyadoona maanta ergo hor leh kaasiyow ay soo gaartay magaalada baydhabo ee gobolka baay kuwaas oo ka yimid gobolka bakool
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kasoo qayb galay shirkii qaramada midoobey ee ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa dib ugu soo laabtay maanta magaalada muqdisho iyadoo madaxweynuhu oo ka warramay magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo hiigsiga soomaaliya ee sanadka laba kun iyo lix iyo toban iyo weliba sidii soomaaliya sanadkaas ay kaga qabsoomi lahayd doorasho dadka soomaaliyeed ay ka qayb galaan dhammaantood shirkan waxaa ka qaybgalaya xubno ka socda maamul goboleedyada ka jira dalka sida puntland galmudug iyo weliba maamulada kale sidoo kale waxaa ka qaybgalaya xubno ka socda gobolada kale ee maamulada weli aysan ka jirin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sidoo kale shirka ku jiray iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ridwaan xirsi maxamed oo sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii looga dhabeyn lahaa hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban ee ku aadan in dhammaanba dadka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan doorashada dhacaysa oo ah mid ka qabsoomaysa dhammaanba deegaanada soomaaliya waa siduu hadalku dhigay
sooli magaalada muqdisho ayuu ka dhacay golaha baarlamaanka halkanaa lagu soo xulay halkanaa madaxweynaha lagu doortay waxay tahay tilmaan fiican oo aan is leeyahay waxay u noqonaysaa calaamad iftiimaysa oo ah meeshaynoo socon kalsooni badan baa runtii ku qabaa inaynu gaadhayno hiigsigaasi hadda aynu sheegayno waxa isweydiinna sida ku xardhan calaamadaha hadda ay noo soo diyaariyeen oo ah sida wasiirka arrimaha guduhu sheegay een xerooyinka hadda b f jiyada lagu magacaabay oo ah qaybaha ay ka koobantay hiigsigaa sidii loo fulin lahaa
dowladda soomaaliya ayaa sheegaysa in dadaal ay ugu jirto sidii dalka ay u gaarsiin lahayd sanadka laba kun iyo lix iyo toban in doorasho madax bannaan ee ka dhacdo oo dadka soomaaliyeed ay ku soo doortaan cidda ay doonayaan in aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada baydhabo axmed saadiq waxaa weli ka soconaya magaalada baydhabo shir maamul loogu sameynayo saddex gobol shirkaasi oo haatan sida uu kusoo waramayo galay maalintiisii saddexaad waa kan axmed saadiq warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baydhabo
waxaa maalinkii koob iyo tobnaad ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay shirka loogu magacdaray wadatashiga iyo maamul samaynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana kulankii maanta isugu yimid qaar ka mid ah waxgarad iyo culimaaudiin ku nool magaalada baydhabo ujeedka kulankana waxa uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa dhismaha la sheegay in loo dhisayo maamul ka kooban saddex gobol oo dhaca koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah culimaaudiinkii maanta kasoo qaybgalay shirkii maanta ayaa ka hadlay sida ugu wanaagsan ee loo dardarigelin karo shirka maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan xuseen waxa uu ka mid yahay culimadii maanta ka hadashay kulankii maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxa uuna cabirayaa aragtidiisa ku aadan sida ugu wanaagsan ee maamul loogu sameyn karo gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay faadimo maxamed oo ka mid ah habeenkii ka qayb galay shirkii maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxayna ka timid faadimo magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxayna ka hadlaysaa aragtideeda ku aadan qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya
qaadaya marooyinka jira sababoo islaamay dhalinyarada kudhisan isariyimiin gabdhaha sheekaysi aarnooladeedkii hanaadooda sheekaysi anadada horjeedaankuwa hadaakadeer waana dhalada sheekeenanka ka boorankanadeer ilaa haweenkeenan way bataasa marooyina haqaanada buuda ee tabartaanku diidee kale wayba sii sheegay horto madmarayba dheer jaray codlada aadanka aadanna aadan aadan ilaahay asigeeka masaarasiyeednaa ilaa wadada sidaasgeed walkasta dadka weeraana walkas walan waleerkuweel una taarikhaka ee walbana mid walbo isuba haasida isuba culuba ilaa gobolka galbe dadka burburi hakado laga hoosmeese wada sheegi dabadi xilligii shaafigeedigooda oo inta gobolkooda jaray hakana meelasee maanta dhaqaali wadaka labaatan jirka
magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ka jira argagtiyo kala duwan oo ku saabsaleysan maamulo iska soo horjeeda oo sheeganaya lix gobol iyo saddex gobol oo dhammaantood dhaca koonfur galbeed soomaaliya madoobe nunow maxamed waa madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin maamul ka kooban saddex gobol oo dhaca koonfur galbeed soomaaliya in laga yeedleelo magaalada baydhabo ee gobolka baay
shacabka leeyahay oo samaynayna ma samaynayna waxaa naga aqabno ma samaynayna waxaa naga awreenahay waxaan samaynayna wax shacabka leeyahay shacabka rabitaankiisana ah danahiisana ah isbitaal hadduu yahay haddii waxbarashada tahay haddii suuga yihiin jadiidka shacabka rabitaankiisa ayaa anaga hoolno ah kaasaan wadaynaa shacabkaan la kaashanaynaa wabilahi tawfiiq warkayga ugu baxaya waxaa weeye isku tashiga aan wadno isku tashiga aan wadno ninkii shini hayo ninkii maskax hayo ninkii muruq hayaba intooda isku tashadaana ani shininkaana ugu doonay ani muruqana ugu doonay anigu amnigaana isu
inkastoo magaalada baydhabo ee gobolka baay ay ka jirto fikradahan kala duwan oo ay qabaan maamulada lixda gobol iyo kuwa saddexda gobol ee dhaca koonfur galbeed soomaaliya ayaa haddana aan loogeen sida uu kusoo gabagaboobi karo shirka ka socda magaalada baydhabo oo la doonayo in lagu dhiso maamul ka kooban saddex gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ayadoo weli gruubka madoobe nuno maxamed ay kasoo horjeesteen inay raacaan fikirka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya axmed cabdulqaadir yarow axmed saabaq raadiga wadajir magaalada baydhabo aad iyo aad ayuu mahadsanyahay axmed saadiq warxintaas uu nooga soo diray magaalada baydhabo caasimada gobolka baay isqaqabsiga dhanka siyaasadda iyo maamul u sameynta gobolada dalka soomaaliya ayaa heerkii ugu dambeeyey gaaray kadib kolkii dowladda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ay ummadda madaxa isu gelisay sida ay dad badani ay qabaan haddaba shirarkaas ka soo horjeeda keliya kama socdaan magaalada baydhabo ee sidoo kale ayaa waxaa ka socda shirar ayaguna iska soo horjeeda magaalooyinka kismaayo iyo garbahaari waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi
kadib markii ay maalmihii la soo dhaafay wafuud meelo kala duwan ka kala yimid ay ku soo qulqulayeen xarunta gobolka gedo ee magaalada garbaarey ayaa waxaa hadda soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in maalmaha fooda nagu soo hayo albaabada la isugu dhufan doono shirka ka soconaya garbaarey qaar ka mid a ergooyinka halkaasi ku sugan loona qaadi doono magaalada kismaayo si ay ugu qayb qaataan shirka dibhuysiinta gobollada jubbooyinka ee ay gogoshiisu halkaasu ka fidsan tahay laabidda gogosha ka fidsan garbaarey iyo ka qayb qaadashada shirka kismaayo ee qaar ka mida ergooyinka ku shiraya magaalada garbaarey ayaa imaanaysa xilli ay dhowaan qaar ka mida mas-uuliyiinta jubba ku hanjabeen in ay tallaabo cad ka qaadi doonaan shirka ka socda magaalada garbaarey oo ay ku sheegeen inuu yahay mid sharc darro ah oo la rabo in lagu dhabarjibiyo shirka ka socda magaalada kismaayo iyo wadahadal dhanka diblomaasiyadda ah oo ay dhowaan yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed madaxda sare ee igad iyo weliba qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka kumeelgaarka ee jubba warar kale oo iyana lagu kalsoonaan karo oo maanta naga soo gaaraya ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka kumeelgaarka ee jubba jenaraal cabdulaahi ismaaciil farataag guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee amniga maamulka kumeelgaarka jubba cabdirashiid cabdinuur cabdirashiid janan ay ku fool leeyihiin magaalada garbaarey islamarkaana ay doonayaan inay shirkaa xidhaan inkastoo arrintaasi ay muran badan ka taagan tahay maadaama mas-uuliyiin tiro badan oo ka kala yimid dalka gudihiisa dibaddiisa ay iminka ku sugan yihiin magaalada garbaarey kuwaasoo diyaarinaya sidii ay ugu qaybgeli lahaayeen shir ay ku sheegeen in looga tashanayo aayaha beelaha dega gobolada gobolka gedo dhinaca kale magaalada garbaarey ayaa waxaa daraad ka degay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol maxamuud siidaadan iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada oo ka s- ka xitimay dhinaca magaalada baydhabo maxamuud siidaadan oo la hadlay saxaafadda ayaa ujeeddada socdaalkooda waxa uu ku micniyey ka qaybgalka shirka ka furmi doona magaalada garbaarey maalmaha soo socda waxaana maanta lagu wadaa garbaarey inay gaaraan xubno xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gedo kuwaasoo qorshahoodu yahay inay ka qaybgalaan shirweynaha dib u heshiinta beelaha dega gobolka gedo oo la filaya dhowaan inuu ka furmo magaalada garbaarey dadka u kurgala arrimaha siyaasadda ee gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in shirkani ka soconaya garbaarey la filayo in looga hadlo ajendayaal ay ka mid yihiin sida beelaha dega gobolka gedo ay uga tashan lahaayeen aayahooda ku aadan mustaqbalka inay raacayaan maamulka kumeelgaarka ee jubba iyo weliba inay raacayaan maamulka lixda gobol ee ka dhisan koonfur galbeed axmed cumar saalixi idaacadda wada jir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed kadib kolkii ay soo baxeen dhibaatooyin hortaagan shirka ka furmi lahaa magaalada garbahaarey ee caasimada gobolka gedo ayaa waryaheena axmed cumar saalixi waxa uu arrimahaasi waraysi kala yeeshay rashiid axmed cali oo isaga ka mid ah qabanqaabiyayaasha shirkaasi isla mar ahaantaana aada u quudaraynaya in uu shirka fulmo maalmaha soo socda waa kan waraysigii uu axmed cumar saalixi la yeeshay ninka lagu magacaabo rashiid axmed cali oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha shirka garbahaarey
waa shil dib-u-heshiis oo muhaad-edakashi beesha sare ee lagu qasay gobolka dare gaar ahaan xubnada darbaharey gudiyada kala duwan oo ka yimid bilaad iyo dunana waa dad aada u fara badan oo hadda aanan koobi karin laakiin markay u yaraato laba boqol iyo lixdan ilaa laba boqol weeye badnooyinkana badnahooda waxaa laga rabaa labaatan qof shirkuna wuu furmayaa insha allahu waqti dhow maantana waxaa u dambeeyey wasiirka hore wasaaradda maaliyaedda aana hadda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka cabdinaasir dardeex iyo ninka la yidhaahdo laakiin raadeen walaalkiisa cabdi hadiina dowladkeeda leeyahay iyo nin ramsunna oo jamaaca ka yimid ah oo sheekh axmed dheere la yidhaahdo raggaasoo u dambeeyey waxaana la doonayaa daawad iyo berri ciidamo madaxdayaal iyo haddii siyaasiin iyo ganacsato beesha sada inay nala soo gaaraan magaalo madaxda soomaaliya muqdisho haddii laa yidhaahdo
waata rashiid waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada shirka dadku qaar waxay isweydiinayaan shir kaloo dibistiin oo gobolka gedo uu qayb ka yahay ayaa waxa uu ka soconaya magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gedona waxay ku sugan yihiin kismaayo markaa shirkan lagu qabanayo garbaare ergooyin kusoo qulqulaya maxaa farqiga u dhexeeya labada shir
walaa labada shir waan kugu yimid sida aad og tahay annagu waxaan nahay xoolaha degan saddexda gobol oo guddooyinka weliba gobolkoo baaxadooyin baan nahay ergooyinkana waxa meesha ay u imaanayaan waxaa weeye shirka jubbaland oo ka dhacahayo magaalada kismaayo in loo diro horjalla kisa furay oo sade haddii ilaahay yidhaahdo shirkan idina walna marteed sida isku waraysto isku heshiiyo isku xafiyo abaar baa ka jirtay meesha roobeel baa ka dhacday haddana waa la wadaa insha allah marka walaala waxaa la doonayaa shirkan iyo shirkaas wankiyihiin waana shirka meesha sare ee gobolka dega gaar ahaan qabilada garbahaarey lagu wadanhayo hordadina marka shirkan la gabagabeeyo xildooda waxay aadi doonaan magaalada waxala gobolka dubalahooteed kismaayo oo kamid ah haddii la doogintay magaalo madaxa waa jubbaland oo ka dhexdaan dowladda aano gado iyo kismaayo insha allah haddii la yiraa salaabiin odayaal badan siyaasiyiin iyo horjalad aqoonyahaano oo laga diin dhammaan walaala way aadi doonaan anigana gudoomiyaha guddiga saxaafadda ee qabanqaabada shirkaanahay insha allah waana isla xiriireynaa axmed cumarow in badan baana walaala ku salaamaya waata rashiid suaal haddii aan ku weydiiyo waxaa sheegtay shirka garbaare ka soconaya in mustaqbalka ergooyinka laga soo xulo la tegi doono magaalada kismaayo marka ergooyinka hadda ku sugan kismaayo miyaydan ku qanacsanayn
walaal ardooyinka waa sagi wana horbaxday sameeyeen insha allah erdadan iyo erdadaasna labadu waa saga kuwaas maadaama hor ay dhaceen oo hor dhaceen kuwan waa laga magabeenayaa laakiin iyo caaqilin iyo nabadeenne iyo sanadeenne iyo ugaasiyo inkaba waa laga magabeenayaa insha allahu markaas nabgobo si ballaan baafidsan oo guddiga heshiisiyeed oo beelaha degaa insha allahu walaa la weydiin yihiin kuwaas xagga dilaya kuwa kan qeybaha mas-uuliyiintaana waxaa la deenaya halkaan inay kasoo qaybgeli doonaan walaalle insha allah haddii la yidhaahdo oo dib loo soo celin doono sidkaan wadatashiga ee midinawan ay kasoo qaybgalaan dabadeedna saas jubbaland lagu aado saasaana la deenaynaa mana kalaahan waa gobol xaarkii shirka jubbaland walaalla shirka kale waana shir beeshu ay raalli ka tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena axmed cumar saalixi oo waraysi kala yeeshay afhayeenka shirka magaalada garbahaarey qaabka ay wax u wadaan iyo weliba sida ay wax u doonayaan halkaa weli kala socotaana waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda qarax khasaare geystay ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada buulaxaabo ee gobolka gedo waa kan mar kale axmed
wararka laga helayo degmada beled xaawiye gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in darinkii dambe ee maanta miina ay kula kacday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya magaalada beled xaawo gaar ahaan agagaarka shirkadda hormuud ee magaaladaasi inta la ogyahay ilaa saddex ruux oo laba ka mid ay yihiin askarta dowladda halka ka midka kalena uu yahay shacab ayaa ku geeriyooday qaraxaasi miino oo lagu aasay biibit ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda halka qofka saddexaadna waa qof rayid ah oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay ilaa toddoba ruux ayaa la xaqiijiyo ay ku jiraan askar ka tirsan kuwa dowladda inay si xun ugu dhaawacmeen qaraxaasi iyadoo qaar ka mida dadkaasina la sheegayo in haatan lagu dabiibayo isbitaal ku yaalla magaalada beled xaawo goobjoogo ku sugan magaalada beled xaawo oo lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed oo u warramayay warbaahinta wadajir ayaa waxaa faahfaahin uu ka bixiyey qaabka qaraxa uu dhacay maanta iyo jawiga magaalada beled xaawo hadda sida uu yahay meel camaradii faalaxa ka dhacay oo diijidka oo dhalinyaro ay ku qayilaysay aada hadda maaragtay lala doogsanayana ma caddayn karno meeshaas saddex qof baa ku nafuuday ilaa iyo toddoba qof way ku dhaawacmeen meeshii meeradeena burburtay marka saddex qof hadda ku dhimatayna yacni waxaa lagu yidhi mid baa rayad ahaa labana ciidankaan baa laa waata goobta uu qaraxa ka ku dhacay ka dhacayna ka hagaayeen
shirkadda hormuud xarunteeda weyn dawladda weyn oo wadada ay ku dhex taalo shirkadda kolka hore lahaa laga qaado oo dhanka qoracodhaca laga qaado geesta miyo ayay ka taatay magaalada wadada
marka ma waxay u muuqataa in labada lahaa ciidamo ka tirsan dowladda oo goobtaas ku sugnaa
ayaa waa garanaya laakiin kolba qaabka ayada kagaarintaas
waa tahay marka dadka dhaawacyada ay soo gaareen ee qaraxa waxyaalada ka sugan dadda waa sigaa xaaladooda caafimaad
adigu hadda laba qof baa yacni u daran inta kale waa noormal oo dhaawacooda fudud yahay saddexda marxuum oo naftigooda mooyiin ma jiraan wax tallaabooyin ay qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada beled xaawo
ma galabta waxay noo sheegeen inay baarayaan wixii waxaan ka dambeeyey oo baarada ay ku jiraan marka weli wax jawaabo kalamayn ilaa iminka si rasmi looma oga sababta ka dambeysa iyo cidda arrintan lala xiriirinayo inay ka dambeysay qaraxa maanta ka dhacay magaalada beled xaawo manahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya lala beegsado qarax miino axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warkiisan maanta ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeenan axadlaha ahaa inta dib dambe u kulmi doona axadda dambe waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh caddow farsamayaqaan maxamed siida oo intaba idiin leh sidaas iyo ammaano allah
kojela marakiyo mwana Duraumana kojela marakiyo hami Duraumana kojela marakiyo hami mwana Tukiyo bel mido fate bel nukte neko
You're listening to WATB.